Bulshada danyarta ah ee ku nool kaamka barakacayaasha ah Daryeel Johar ayaa ka mahad celiyay deeq agab ah oo isu jirta bacaha guryaha, marooyinka kaneecada weysan iyo qaar kale oo ay hay'adda SAACID ugu deeqday. Guddoomiyaha kaamka barakacayaasha Daryeel magaalada Tani Johar ayaa inooga warbixinaya tirada qoysaska ka faa'iidaystay deeqdan.
bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah gudoomiyaha daryeel baddacas awalan oo magaciigana yahay xasan muxuud cabdulaahi waxaan u mahadnaqayaa hay-adda saacid hay-addaas wadareedka waxay loogu soo gudbisay ayaa nasiib u yeelannay biisafeen iyo wacyigelin ayaan ka helnay oqoyoafarneh woosh ayaan ka helnay insha allah ilaahi hadduu yidhaahda waxayna ka kooban tahay sasayeeri laba bac oo guriga hoygii ahay iyo biisafeen iyo waxay ka kooban tahay jiirikaan waxay ka kooban tahay sakeel siddeed birood intaas ayay ka kooban tahay iyo isaabuun afar ah marka insha allah hay-adda waxaan ka codsanaynaa sidaas isii ka wanaagsan baahida waa weli ma dhammaystirmin hay-adda saacid way mahadsantaha maadaama aad intaas noo qabate dadka meesha ku dhaqan qoysaska meesha ku nool ma haystaan wax biyo ah hay-adda waxaan ka codsanaynaa inta ay noo qabato in kasii ballaaran inay noo qabato sida ceeloo kale inay noo qodo insha allah intaas in ka badan waan kasii rajaynayna hadduu ilaa yidhaah Guddoomiyaha hay-adda SAACID ee magaalada Tani Johar Dr. Salaad Maxamed ayaa sheegay in deeqdan la gaarsiin doono dadka danyarta ah ee ku nool guud ahaan kaamoonka barakacayaasha ah ee ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle.
ka socda hay'adda saacid waxaa distributionka waxaa bilownay kii bishii Juulaay waxaa mashruuca waxaa la yidhaha smgr kris modifier waxaa lagu talagalay dadka fatahaadda ay saameeyeen oo ku nool degmada jowhar dadka ku nool degmada jowhar ay saameeyeen fatahaadda marka waxaa laga soo riboodgareeyey saddex kaam waa la suge cigalle daryeel iyo badda cas danyarta ku nool kaamamka barakacayaasha ah ee ku yaala magaalada Tani Johar ayaa ka cabanaya xaalada adag oo dhanka hoyga ah muddooyinkan soo food saartay